Dowladda hoose ee degmada Oodweyne oo gacan ka helaysa shacabka xaafadaha ayaa waxa ay si wadajir ah u sameeyeen olole lagu baneynayo wadooyinka. Intii uu socday ololahan ayaa wadooyinka looga jaray geedka garawaaga oo xiray wadooyinka inta badan duqa degmada Oodweyne. Ibraahim Khasaar Rooble iyo xoghayaha dowladda hoose Cabdiqani Caagane ayaa ka waramaya ahmiyadda ay leedahay wada banayntan.
ka bilownay olole aanu ku cirib tirayno garanwaaga magaalada dhexdeedii qabsaday shanta xaafadood ay degmadu ka kooban tahay shantaba waxaanu saaka ka bilownay shaqo aanu ku cirib tirayno garanwaaga daaradihii bannaanaa iyo waddooyinkii la marayey iyo kuwii lagu jirayba baalkaas wuu ka qaadaya dadka haddaan wax laga qabanin waxaanu saaka ku guulaysanay ama saanu ku hawlgallay inaannu toddoba cisho qaadanno oo shaqo aha oonu garanwaaga ku cirib tirayno waxaan ku boorinayaa dadka maqan ee dhulkan leh ee dhulka bannaan leh ee garawaaga ku yaallo ee seesiska ku jiraan ee aan cagaf xitaa lagaga shaqayn karaynin qofkii dhul kule oodi weyne inuu ka shaqaysto uu garawaaga ka gurto waxaan ka codsanayaa bulshada dad reer daad madheedh qolqoljoog iyo qurbajoogba inay daaradaha ay leeyihiin ay seysteen ee ay ku tabceen ay leeyihiin iyagu cashuurtoodana soo bixiyaan garanwaagana ka garaacaan dhibaatay horseedaysaa daaraddii iyadoo seesan oo aanad cagaf barin karayn oo aanad wax kaloo ku samayn karaynin ayay garanwaaga ku yaallaayo qashinkii iyo kudaafadda ay qabanaysaa oo ay kay noqonaysaa ilmaa reer waxaan ka codsanayaa dadka dhulkaa leh qof walba inuu dhulkiisa yimaado ka garaacdo banneeyo qofku dee gurigiisa cidna uma bannaysa ha bannaysto gurigiisa waddooyinka iyo meelaha laysugu imanayaabay bulshadu ka shaqaynaysaa oo ay iska kaashanaysaa laakiin waxaan ka codsanayaa oon cod dheer ugu dirayaa bulshada reer daadmadheedh degmada noodweyne wax alla wixii dhul ku leh inay cashuurtiisana bixiyaan garanwaagaa aafeeyey dhulka ee kudaafadda qabanaya ee biyaha jebinaya ee dhibaatada dadka ku hayana qof walba daaraddiisa uu ka garaacdo markaasay bannaanaanaysaa ay magaalada soo egaanaysaa shanta xaafadoodna tii u horraysaanu saaka ka howlgallay waatan kuwii kale waanu kusii soconnaa shantuba way shaqaynayaan toddobadaa cisho marka la joogo waxaanu ku rajo weynahay inay isu bidhaantay magaaladu annaguna ka maamul ahaan waa garab taagana dadka waa la shaqaynaynaa waxaanu ka shaqaynaynaa xaafadda aqoyardega isla markaana waxaa laga dabargoynaya bahalka garanwaaga la yidhaahdo oo xaafadaha magaalada dhibaato weyn ku haya isla markaana waddooyinkii xidhay qaybo ka mid ah bulshaduna dhibaato weyn ku haya iyadoo xaafaddan mooye xaafadaha kalena ay ka socoto maanta ololahani garanwaaguristu muddo toddoba cishaana ay socon doonto insha allah rajaynaynan inay wax badan iska bedeli doonaan bahalkaa dhibka weyn bulshada ku haya ee waxa weeyaan degmada sida baan uga baxay marka waxaan rajaynayaa inay xaafadan siday u shaqaynaysa xaafadaha kalena u shaqeeyaan shacabkuna ay dareemaan dhibaatada uu leeyahay bahalkani oo qof walba subaxii isku daya inuu hal geedo garanwaayo gooyo ololahan ayaa socon doono muddo toddoba cisho ah iyadoona dhammaan laga samayn doono xaafadaha magaalada oodweyne